ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayuu u heliyaan wasiirka amniga guda agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir yeshiid dekilaanto bixinta adeega baasaboorada ee laku hirgeliyay degmada boondheere taasaytii oo welweyn ku taro doonta biyowka adeega iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya iyo siyaasa dadweynaha soomaaliyeed guddoomiyaha gobolka banaadir yesi guudan sharaxa dhikishiid dikowkilaanta biyowka adeega baasaboorada oo laku hirgeliyay degmada boondheere maanta farxad ayay noo tahay inaan maaragtay hay-addii jinsiyadaha aan marlabaad intii aan joogay aan siinayno xaruun ay ku shaqeeyaan sidaba aan shalay xaruntii weyneed aan u siinay tanna maanta waxaan rabnaa dhinacan waqooyiga xaruntii ka shaqay laheeday wasaaradda kalluumaysigay dulsaar ku ahaayeen waxaan rabnaa ayagoo xor ah meelay leeyihin inay ku shaqaystaan aan rabnaa adiguna meeshaasi maanta fursad ayay noo tahay inaad noo dhagax dhigto ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee kala dardaarmay howlwadeenada hay-adda socdaalka iniyo sihufon ka adeegaan bulshada usocona intaasay ka dari in xukuumadda danqaranya ku goonta in shacabka langdhawaaya adeegyada muhiimkan ee ay un baahanyin waa waa la sheegay hay-adaha guryihii ama dhulkii ay lahaayeen hay-adaha dowladdu shacabka soomaaliyeed waxa waaye way dadaaleen haddii ay duruufi dejisay dee hadda way ka baxeen in badanoo ka mid ah inta deganna insha allahu way bannayn doonaan laakiin waxaan rabnaa hay-addii dhul loo banneeyo ee shacab looga banneeyo waa inay dhisataa haddii kale shacabku waa inay deganaadaan haddayna dhisanayn maxay uga baxayaan markii loo soo baahdo oy hay-addu u baahato inay dhisato waa loo bannaynayaa shacabku waa diyaar waana la soo dhoweynayaa laakiin markii la banneeyo waa in la dhistaa waxaa ugu horeeya hadda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha waan faraynaa inay haddeertan dhismahooda ku bilowdaan oo ay ku shaqeeyaan haddayna ku shaqaynaynin dadkii baan soo celinaynaa waaye loo kixinaya looga baqaayo ma laha hay-adaha dhanna waa sidaas ma jiro meel inta la yska qaato oo deedna hay-ad dadkii laga kaxeeyo oo la dhibo oo dadkii ay rafaadaan soomaaliyeed haddana derbi weyn intii lagu meeriya meeshaas ay sidaa iska haato iska bannaanaato sax maaha